xili la xusaaya maalinta langasteey wacyigelinta cudurka macaanka oo laku wacyigeliyo bukaanadan qaba iyo guud ahaan bulshada oo lan tilmaamo siyaabanka faylan qofka kadhiyawa ulanoolada kora cudurkaas iyo sida markaasi lankugaashaamada kora tirada dadka qaba macaanka guud ahaan adduunka iyo weliba la ka qiyaasay in yadeerasa malaayiin qofa weliba xaqiiqah inti xitaa awlaada soo ka dhiyaw cudurkaana uwa xareed oo la nool cudurka sonkorta iyo waliba iyo sharxaytay waqtiga usa cudurkan kadhay iyo qaabka iyo la noolaa kalaan ma macaankan way sokortan walaagan kulli iyadan waybwaa dadka qobo ka mid ahaa midda kalena waybwaaye xanuunsha iyadan dareensana midda kale waybwaaye geedaasay qofshay markuu dagaas markuu koraanka he maybwaaye qofshay waybwaaye marka kaado badan leeye markuu alxamdulilah ad iyadan dareensana waana alxamdulilah aan wayba iska argay maalin maalmo kamid ayaanoo isbitaalseedii sokor miska ogayna wayba inkooraytay liilekaada waybaa sokortaa saddex boqola maraasa ka horana hamiinka majiifada jarna hamiinki dhonkaada ka dhafar jar isfekshin laasleeg malay jaraan siday dhanba markaasi alxamdulilah adka dambooban ogaadina sokortilaha ii sheegay daawooyinsha hadii isticmaalahoy markoo kacaasa markoo dagaasa ilaa alxamdulilah ilaahay weliga kooma oo gelina isticmaale waliba markaa sokorada jeeliaro dhanba isticmaale adsaas qurbuwi hadii inkahaytonan hadima jartoba doctor xuseen nuur xasan oo kamid a dhakhaatiirta kohorgolaas magaalada baydhaba iyo weliba usuna sharxaye cudurkan sida dadka usanka dhiyawa iyo qaababkala noolada koraa miilma-aan ama sakarowlanka qabna ku yarta cudurkaasiinbaba naqday cudur oo maylaraay insheegada oo serious ow oo haddana saaseetana bulshadana lakula noolada kora lamba sidii oo maanad garay maanad gareengalay oo maareengalay qofka sidii maanad garaysada maanad garaysado iyo ley cudurkaasi cudurkaasi waa cudur oo maalintaasi bulshadu dhammaantii o dhan maylaraayhe intiiyo isku buraarujiyaan oo waan intii is faa'iideeyeenoo ka kasta cudurka siba halkaas an haleela insheegada insheega sababto ee cudurkaasi maybu ahaan qofa laga naafayahay lugta lugu jarahay qofa hadii jeer lugtis dhacaanshaqoba gacantiis dhacaanshaqobda qofka miilka booqowta qofa raashin indiidi raashimada qaaran ama korna qofa halkaas lankisin buurnay anjaji qofa milaray sikasan weele markuu cuduradaasay saas cudurkaasay laro ahaan sakarowga maybalary diabetic yeelankase diabetica diabetic one iyo diabetic two alay type one iyo type two alay markuu lamba siyan haleele korberje maybalera usiba mayla digestion mayba diabetic alara belanta ureyta kadhiyaas udurkan maybalana maalantan maalan oo iid bulshada gaaranka ee caalamka dhan meesha reebo bulshada maybu ahaa caalamka dhan gaaran milan qabna lan oo sokoruwa wadan oo yaalo ama anhayna magaalo oo yaalo oo sokor lan maqababa lan lahayn ma jarta markuun saas dartii markuun inti maalintaas la dabaaldeg ama ahayna lahamuuji waa maalin iid ninkuyin